bismillaahi raxmaani raxiim galab wanaagsan kusoo dhowaada qodobadeena warka galabnimo kuwooda ugu doorka roon marista buundada abshirkaahi ee magaalada baydhabo ayaa waxaa ka cabnay bulshada ku dhaqan magaalada baydhabo magaalada beledweyne oo helay dad qaba calaamadaha cudurka covid nneteen dagaal u dhexeeya ciidanka dowladda iyo al-shabaab ayaa la sheegay inuu ka dhacay deegaan ka tirsan gobolkaasi bakool nin hubaysan ayaa waxaa la sheegay in lagu toogtay magaalada gaalkacyo madaxda xisbiyada qaran oo uu dalbaday in doorashada wakhtigeeda ay ku dhaqabsoonto weriye coldoon oo muddo ku xirnaa xabsi ku yaala magaalada hargeysa oo maanta xorriyaddiisa dib uu helay jabuuti oo sheegtay in banaanbaxyada ay ka dambeeyaan dad leh ujeedooyin siyaasadeed akhbaaraadka dibadda warkeena aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah muuqaalo cusub ayaa oo muujinaya tacadiyad booliska maraykanka ay kula kacayaan qof da ah ayaa la sheegayaa ama ayaa ku baahaya baraha bulshada ay isticmaasho
media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
waa galabnimo sabtiha taariikhdu waa lixda bisha lixaad sanada labada kun iyo labaatanka intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadeena warka galabnimo kuwooda ugu doorkaroon imankana warkaas oo faahfaahsan marista buundada abshirkaahi ee magaalada baydhabo ayaa waxaa cabasho ka muujinaya bulshada ku dhaqan magaalada tan baydhabo maxamuud cali cabdulaahi ayaa warkan inoo eegaya
buundada abshirkaahi waliba ku mid xitaa buundooyinka ankoobing ee magaalada baydhaba sidoo kalena ee buundada kormaraasa jidka halabowlaga isku socodka baaburte iyo waliba dadweynaga markeeda maraasa buuntadan waliba indhoogaha qubdaya wasaaqi weyn oo ku muuqda dadka marow qaarasho iyo sanka ku qabsada ayaa nadaafadumadu ku jarta daraadiye intaas walibaan dheera burburka hoogan ee ku muuqda oo mararka qaarniga ku dhiyan shilal shalduban jidkan dhiniyaalshay waliba ganacsi kale dadan yar oo hiraabti hore kooyow amiinkana ku hooyidow si nolol maalmeesha oon ku weydisadaan cabdihareed aadam iyo weliba cabdiraxmaan maxamed abshir weliba iyo ku midayina dadka ganacsiga kale dhiniyada buundada abshirkaaya waanooyo oo ku sheekaya dhabka iyo ka qaban wasaga laakadeedii u meelasay ooway kumid ahaaha buundadan eeriidii ee ka ganacsadaa yaa kumid aha weliba aragday horta culeys mihaaye meelung oo leraw buundada shan xasdhaafe oo eed aragday indho badan oo aragday wasaqdiis urshay markii laha guba yaa ma aragnay culeysyo badan miikahaay sada dadka jidka maraawiyoona la madlayo weli kale culeys ahaa hamar welba dabkan meelolakashadaaw buundadiiya wayba dhaawacyo ma indeersi injaysidai burbure way kala jartee dhinac nadaafada mase caafimaadka haddii la rabiyoogii dhatiyo loorar oo welilka shabahay baradhe basale amba afaayad laha kabuuya laka dhaha shabahay biyo sii dareera en welilaku waraabahay gerbada ilaa iyo beeragumo indhahay abasharow ganacsatadu mayba kumad ahaa mayla kahays buundada abshirka degan kumad ahaa sanka laha kashubaay buundada iyada dhiban ka qabna dadka meela wala ka gado haduu maana ganacsatada qashana laha kashubaay hata madas kumad marmar dabahta la kashada uunka iyada dhiban ka qabna taageerada laga mayla kahays oo shanka dhatiis hata ka dhimaday meela laha kubiyo wasanka dhatiis nadaafad humada iyo burburka ku jira buundada abshirka ayaa masaamayna ganacsatada sidoo kale waliba saameynka waalatay shufeerada wado baabuurta shaldubansada bajaajada iyo waliba baabuurta haanhamuulka iyo hano kala sayid nuur maxamed xasan waliba sukumidaya shufeerada kashaqaysaasa sooga ilaa hareere kaadiyo waana sukumidaye shufeerada bajaajada waliba suku sheegay burburka buundada dhabkunugan waba kumad ah buuntad abshirka meelil erhaa oo isbitaalka baalisa mayraha inshaaji jabsanta mayraha dhabaaka koraan hoobna koraan un erno mayraha gabalka sheeb sheebu hoobna gabajin baa bajaa waba lakuyaaba intiyaas kuna oto taa meeli baawrka dalad ku dhiya inti ku dhiido baa lakuyaaba maamul way ku dalbadaan manaa si degdega inta niinka dhasu iyo manaa ku dalbadaan cabdihareed aadam iyo cabdiraxmaan maxamed abshir iyo hadlijo sii wadada weliba yoobaa qandirana maamulka gobolka iyo kan degmada baydhaba siwaloonka goboda burburka iyo wasakha laakideediyo walooylata nadaafada maamulka iyo hay-adaha samafalka weli ku dalbadaanaha dhinaca nadaafadda iyo ma aragna dhinaca caafimaadka welwelba may eed aragbe ini walku gobodan baahana buundadan runtaa way waadeyn eedan raran oo safareeya waliba ha ku nagatay miil oo dalcada horliin korow mayna sababay godad oo miil aragday baaburka intii usa hawlika koro lahay godad badan oo burburaa uusa hawliyanka koro korna oo marba godku ka dhiyaw maamulka mayba ku dalbadaane koonfur galbeed inay wasaqdaasayna noo nadiifi mayba kale hatan ku odsadaan buundadana geerad baawara kudhi yabsantaataba baawar kale hatan kudhii kor hadii la faawo derbiga ma dhisan maamulka koonfur galbeed mayba ku odsadaan ini eedolan ku gobodan ee ku odsadaan buundada abshirka haya ee magaalada baydhaba marar badan weliba kudhiyey shilal jiisidii khasaare naskajara dhaawac dhamasho iyo tobantiyadeed jidkan waa jidka shideedisa langmarow meelal badan oo bulshada lang adeegowa sida isbedelka weyn ee gobolka baaya
aada ayaad u mahadsan tahay waa maxamuud cali cabdulaahi wararka naga soo gaaraya gobolka bakoolna waxa ay sheegayaan in dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo ururka al-shabaab uu ka socday deegaanka lagu magacaabo abal oo ka tirsan gobolkaasi bakool howlgalo ay wadeen ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed ayaa la sheegay in halkaasi ay kala kulmeen dagaal waxaana ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ku dhowaad shan qofood oo labada dhinac ah ayaa la sheegay inay kusoay ku dhinteen halka labaatan qofood kalena dhaawac ka soo gaaray ma jiro wax warar ah oo ka soo baxay labada dhinac laakiin dadka deegaanka oo aan la hadalnay waxa ay sheegayaan in al-shabaab haatan ay gacanta ku hayso deegaanka wararka kale ee ka imaanaya magaalada gaalkacin waxay sheegayaan ciidamo ka tirsan xoogga dalka soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in koonfurta magaalada gaalkacyo ay ku toogteen nin hubaysan sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ciidanka ninkaa oo la toogtay ayaa la sheegay inuu diiday inuu dhiibo hubka uu wato iyadoona kadib iska hor imaad xoogan uu dhexmaray asiga iyo ciidamada dowladda intaasi kadibna ciidamadu ay toogteen ninkii hubkaas ku sitay magaalada ciidanka danab ayaa la sheegayaa in ninka la dilay in ay ku raadjoogeen saacadihii lasoo dhaafay ciidamada danab ayaa saraakiishoodoo la hadlay warbaahintu waxay sheegeen in ay ninkani muddo loo soo sheegay in uu wado falal amniga lidka ku ah saacaatee markii ay arkeen ka wardiiday ciidamada dowladda islamarkaasna sababtay iska horimaad dhexmaray oo isna ku dhintay dhinac kale waqtiyadaani ugu dambeeyey waxaa maalmahan magaalada gaalkacyo ka socday howlgallo ay fulinayaan ciidamada dowladda soomaaliya madasha xisbiyada qaran mas-uuliyiintooda oo hadlay ayaa waxa ay dalbadeen in wakhtiga doorashada aan dib looga dhigeen madaxda xisbiyada qaran ee dalka ayaa kulan ku yeeshay magaalada muqdisho kaasoo kaga hadlayaan xaaladda dalka iyo qabsoomidda doorashada sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka kulankan ayaa waxaa shir guddoominayay madaxweynihii hore ee dalka shariif xasan sheekh shariif sheekh aadan sheekh shariif sheekh axmed ayaa waxa uu markii shirka uu furmay kadib uu ka hadlay arrimo dhowr ay ka mid yihiin xilliga doorashada isagoona sheegay in dowladda soomaaliya mas-uuliyiinteeda ay ugu fadhiyaan in ay caddeeyaan wakhtiga rasmiga ah doorashada ay qabsoomi karto dhinac kale baarlamaanka maanta kulan yeeshay kala fadhigii toddobaad u furmay ayaa waxa uu ugu baaqay in ay ka hadlaan sharciga doorashooyinka qaranka soomaaliya iyo wakhtiga doorashada ay ku qabsoomi karto isagoona walaac ka muujiyey inay shaki ka qabaan in mas-uuliyiinta dowladda ugu sareyso ay wakhti ku darsadaan xilligooda kolfadhiga toddobaad ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta furmay ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo kulankaasi oo dood adag dhexmartay madaxweyne xildhibaanadii baarlamaanka kulankan looga hadlaya ujeeddaduna ay ahayd in maanta laga hadlo sharciga doorashooyinka qaranka soomaaliya oo lagu madansanaa furitaanka kolfadhiga toddobaad in looga hadlo ayaa waxaa khudbadii madaxweyne farmaajo ka jeedinayay baarlamaanka kadib waxaa buug ku furay xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya kuwaasi oo dalbanayay in uu madaxweynaha khudbadda joojiyo iyadoo muddo saacadaha buuq uu socday kadib madaxweynaha khudbadiisa sii dhammaystirtay taasoo markii dambe madaxweyne farmaajo kaga hadlay in doorashada soomaaliya ay ku qabsoomi karto wakhtigeedii loogu talagelay isagoona sheegay in aanan jiri karin wax wakhti oo ay ku darsanayaan xilligii loogu talagelay doorashada wararka kale ee somalilan ka imaanaya waxay sheegayaan saxafi cabdimaalik muuse coldoon ayaa maanta dib u helay xoriyadiisa kadib markii uu muddo sanad ka badan uu ka xirnaa xabsi ku yaala magaalada hargeysa madaxweynaha somalilan muuse buuxi cabdi ayaa cafis u fidiyey weriye coldoon qaar ka mid ah ururada mucaaradka somalilan ayaa hargeysa kusoo dhaweeyey weriye coldoon isagoo la hadlay warbaahinta qaarna waxa uu sheegay in xoriyadiisa dib u helay islamarkaana ugu mahadceliyey mas-uuliyiinta somalilan dhinac kalena wuxuu ku baaqay in la ilaaliyo xoriyatulqoolka halkaad nagala socotaan akhyaare waa warbaahinta warsan ee magaalada tanbaydhabo muuqaalo dhowr ah ayaa muujinaya goboodfalo booliska dalkaasi mareykanka ay u geysanayaan shacabka dalkaasi iyadoona magaalooyinka qaar ee dalkaasi mareykanka ka socda dibadbaxyo loogu soo horjeedo dil loo geystay george floyd oo ahaa nin afrikaana ah magaalada buffalo laba askari oo booliska mareykanka ka mid ah ayaa la sheegay in ay shaqada laga joojiyey kadib markii uu soo baxay muuqaal muujinaya iyada oo dhulka ku tuuraya nin oday ahaa oo da-diisa lagu sheegay shan iyo toddobaatan jir waxaa horay loo arkay muuqaalo muujinaya ciidamada mareykanka oo tacdiid ka dhan ah shacabka u geysanaya shacabka ku dhaqan magaalada magaalooyin ka mid ah dalkaasi mareykanka ilaa haatan waxaa dalka mareykanka ka socda dibadbaxyo looga soo horjeedo gabadfallada ay geysanayaan ciidamada ammaanka dalkaasi mareykanka waxaana maanta meelo ka mid ah magaalooyinka dalkaasi mareykanka ciidamada ay isku soo baxeen joojinayeenna dibadbaxayaashii isku soo baxay oo u banaanbaxayay ninkii madowga ahaa george flood warkii galabtaan aad kala socoteen warbaahinta warsan akhyaare waanaga intaa ciddii warkaan hooseega waxay dib ugu heli kartaa bogga internetka aynu ku leenahay ah warsan radio com waana ku mahadsantihiin la socodka iyo dhegeysiga warkeena